bsm اllaahi الرحmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlwuquufi bcarafa baabu bayaani xukmi اlwuquufi wuquufkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay bicarafatan la istaago ayb ay duuna hayrihaa inaan meel kale la istaagin baabuulwuquufi bicarafata carafo istaagiddeeda waajibnimadeeda caddayntiisiibuu u baab yahay duuna hayrihaa iyada hayrkeed maya ayb fii maa duunahaa ow fowqahaa meel ka korayso ama meel ka sokayso maya iyadaa la istaagayaa xuduudda carafo ayb qال xadaثna عlي بن cabdالlaahi whuwa الmadiniyu qala xadaثna سufyaan huwa بnu cuyaynة qala xadaثna cmr huwa بnu dinar almaki qala xadaثna mxamed بnu jubayr bni mطcim can abiihi jubayr bnu mطcim aلصaxaabi weeyaan ayb jubayr bnu mطcim annawfali qaala waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa aطlubu inaan raadinayay baciiran rati li aniga ii sugnaaday xاء xadaثna mسdd qاal xadaثna سfyاan can cmri ayb سfyaankan kale marka waxaa weeyaan thowri can cmri وasamca mحamed bna jubayri can أbiihi jubayr bni mطcim ayuu ka maqlay qaala jubayr baa wuxuu yidhi adlaltu waxaan dhumiyey baciiran rati li ani ii sugnaaday ayaan iska dhumiyey oo iga dhumay fadahabtu waxaan doonay waan tegey atlubuhu anoo raadinaya yowma carafata maalintii carafo fara'aytu waxaan arkay annebiya sala allahu calayh waali wasalama nebigii waaqifan isagoo taagan bicarafata carafo taagan faqultu waxaan idhi haadaa kani wallaahi baan ku dhaartaye min alxumsi waa dadkii mutashadidiinta ahaa ee ad adkaa ayb xums waa jamcu axmus weeyaan axmuskana waxaa weeyaan qofka mutashadidka ee min ataxamusay ka timid xamaasada faraha badan ayb marka wuxuu leeyahay qultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay haadaa kani haadaa wallaahi min alxumsi ayb famaa sha'nuhu sha'nigiisu waa maxay haahunaa meeshaan u joogo waaba qoladaasuu ka dhashay ad adage muxuu meeshaan u joogaa yacni halkan sababka uu u leeyahayna waxay tahay xadiidka dambaa sheegi doono qaala xadaثanaa farwaة bnu abilmaqraa ayb aabihi macdii karib ayaa la yidhaha wahuwa saduuqun qaala xadaثanaa caliy bnu mushir wahuwa اlqurashiyu اlkuufiyu qaadi اlmowsil hiqaة lahu garaa'ib bacdamaa adara xoogaa markuu indhihiisu ay daciifeen tagayur baa ku dhacay can hishaam bni curwata qaala curwatu curwa waxa uu yidhi kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yatuufuuna inay dawaafayeen fi ljaahiliyati jaahiliyadii curaatan iyagoo qaaqaawan ila alxumsa maahane qoladaas quraysh qoladaa quraysh oo ad adag oo mutashadidiinta maahane waalxumusu qurayshun quraysh weeyaan iyo wamaa waladad iyo waxay dhashay quraysh iyo waxay dhashay wa kaanat ilxumusu waxay ahaayeen qoladaa mutashaad adag ee xamaasaysane xaramka u xamaasaysan ee qurayshta ah yaxtasibuuna inay ku ajar tirsanayeen calannaasi dadka korkooda yucdi arajulu qofka wuxuu siinayey alrajula qofka ahiyaaba dhar yatuufu fiihaa oo ku dawaafo yacnii dadka kale soo galootigo ahlu xaramka aan ahayn ayay dhar siin jireen ay ku dawaafaan wa tucdi almar'atu haweenaydana waxay siinaysay almar'ata naagta ahiyaaba dharkii bay siinaysay tatuufu fiihaa ay ku dawaafaysa marka faman lam yucdihi alxumusu qoladaa ad adag ee xamaasada qabtee quraysh qofka aynan siinin daafa bilbeyti kacbadii buu dawaafayey curyaanan isagoo qaawan ninkii quraysh aysan maryo siinin isagoo qaawan buu kacbada dawaafaye sababtuna waxay tahay shaydaankiibaa wuxuu u waxyooday dhar aad xaramkii bannaankiisii kaga timaadeen idinkoo ku soo dembaawdeen dhar aad ku soo dembaawdeen xaramkaa la soo gelina maxay samayneen marka qof xaramkii jooga dhar inuu idin siiyo quraysh haddii ay idin siin waayaanna qaawanaanba isaga dawaafa shaydaanku waxaasuu ka dhaadhiciy bal dembigaas fiiri qaawanaan lagu dawaafayn bani aadamka waxaa fahmaysaa marka meeshaas shaydaanka haddii aan laga dho oo ilaahay uunan ka dhowrin halisa ugu jiraa inuu duufsado caqliga inuusan waxba keenaynin oon shaydaanka hadda dadkan dad caqli leh oo karti badanoo waxay ahaayeen yacni dagaalka say u maamulahayn aada la yaabaysid haddana waxaasuu shaydaan u sheegay idinkoo qaawan isdhex qaada eber aan sidii qof walba hooyadii ay u dhashay haddii marka dadka laga tago oo shaydaan loo daayo waxaasay wax ka daranaa ka imaanaya marka haddii laakiin diin uu ku xakamaysan yahay waxaa weeyaan wuu ka badbaadayaa waxyaabahaas oo kale ayb wa kaana yufiidu jamaacatu nnaasi dadka jamaacadooda yacnii dadka dhammaantood waxay ahaayeen inay soconayeen ay ka soo maalinta sagaalaadka gabalku markuu dhaco inay ka soo shubmaayeen min carafaatin carafaat wa yufiidu alxumusu qoladaa quraysh ee ad adag iyaguna waxay ka soo gadoomayeen min jamcin musdelifa ma aragtaa marka waxaa kaloo caado kalaa jirtayoo dadka quraysh iyo kayrkood waayo kayrkood quraysh wixii aan ahayn waa baxayaa maalinta sagaalaadka carafaaday istaagi jireen galabtii marka carafaad bay ka soo qulqulayaan quraysh laakiin musdelifo ma dhaafayaan ayaga carafaad ma tegi jirin habeenkii gabalku marku dhaco maalinta kale subaxeeda uu baryo musdelifo unbay ka soo dhaqaaqayaan mino iyo xaggeeda ka soo aadayaan maxaa dhacay marka la yidhi waxay yidhaahdeen annagu ahlulxaramaan nahay xaramka kama baxaynay dheheen carafaad iyada xaramka ma aha waa xilli marka dadka kalea aadaayay dheheen annaga dadkii xaramka u xamaasaysnaayaan nahay ma ka baxayno shaydaankii waxaas haddana u sheegay wa kaana yufiidu jamaacatu nnaasi dadkii yacnii dhammaantood waxay ahaayeen inay ka soo shubmaayeen oy ka soo tegaayeen min carafaatin carafaat wa yufiidu alxumusu qoladaa marka ad adag ee iyagu marka xaramkii u xamaasaysanna min jamcin musdelifo ayay ka soo shubmaayeen qaala waxa uu yidhi waahbaranii abi aabbahay wuxuu ii sheegay can caa'ishata hishaam baa qaaladan wato qaala hishaam waxa uu yidhi waahbaranii abi aabbahay wuxuu ii sheegay curwo ah can caa'ishata radia allaahu canha ana haadihi alaayata aayaddaani nasalad inay soo degtay fi lxumusi quraysh inay ku soo degtay uma afiiduu min xaysu afaada annaas meesha ay dadka ka imaanayaan ka imaada idinka nacam ka soo shubma qaala waxa uu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yufiiduuna min jamcin musdelifo inay ka imaan jireen fa duficuu ilaa carafaad ayaa loo riixay carafaad aadaa layidhi taga ayb xadiidkii hore marka kanaa fasiraayo jubayr ibnu mudcim sababta oo ula yaabay nebiga oo taagan carafaad markuu arkay wuxuu is yidhi war ninkan waa quraysh qurayshna waa qoladii aanba musdelifo dhaafi jirin maxaa halkan keenay buu is yidhi meeshaasaa marka culummada shuraaxda waxay yidhaahdeen qaar waxay ku fasireen dhacdadaas markaas uu jubayr arkaayo nebiga oo carafo taagan xajatulwadaacay ahayd ee waxaa la yidhi hadday xajatulwadaac ahayd de nebigii iyo asxaabtii dhan baaba socdaanoo aayaddan waa soo degtay uma afiiduu min xaysu afaada annaas xajatulwadaac ka horay soo degtay muxuu ula yaabayaa marka ma iyadaa wax lala yaabaa jaahiliyadii waaba laga baxay been qolana marka riwaayaadka xadiidka marka laysu geegeeyey ibnu xajar waxa uu yidhi xadiidka macnihiisa waxaa weeyaan dhacdadan jubayr bnu mudcim markaan uu arkaayo rasuulka isagoo carafo taagan ee uu la yaabaayo jaahiliyadii bay ahayd wakhtigii qabla alislaamna bay ahayd qabla alislaamna de dadku waa xaji jireen ogow nacam way yaqaaneen carabta xaj marka rasuulka xajkiibuu aaday qabla alislaam isagu marka qoomkiisii markay musdelifo ku hareen waa sii dhaafay oo isagu wuxuu istaagay carafaad markaasaa waxay keentay taasaa waxay keentay inuu la yaabo ilaa qur-aan hadda sheegaayana male ninkan quraysh oo meeshaa taaganna waa la yaabay ninkan reer beni haashim oo quroo taaga qurashiga ah ee taagan carafaad la yaab wa maxaa yeele xilligaas nin qurashi ah oo carafaad aadi jiray maba jirinb marka rasuulka de waxaa weyan isagu waa la toosiyey ilaahay baa toosiyey mar allaale wixii toosan ee saxdaa ilaahay ku hagaajinaya ama waxyi ha lagu soo dejiyo ama qabla alwaxyi ha ahaado ayb meeshaa marka ibnu xajar sidaas uu macneeyey halkaa marka sharxuu ku sheegay riwaayaadkaasaana tilmaamaya dadkii marka iyagu ka dhigay xajatulwadaac waaye yidhi wuxuu ula yaabay marka waxay dhaheen lacalahu aayaddan inaynan soo gaarin isagoo aayadda uunan ogeynay dhaheen laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo waxay ahayd qabla alislaam waa markaan ula yaaba ayb oo waxa uu yidhi wahada alakhiiru huwa almuctamadu kamaa bayantuhu qablu bidalaa'ilihi ayb halkaa marka labada xadiidba waxay tusayaan meesha la istaagaayo oo wuquufku uu ka dhacayo laabudda waxaa qasaba inay noqoto carafaad meel ka sokaysana inaan la istaagin meel ka shishaysana la istaagin xadiid muslim nebigu muslim uu wariyey rasuulku sal ll slam wuxuu yidhi alxaju carafa xajku waxaa weeyaan carafaad carafaad marka la istaagaya marka waa in la istaago xuduudda carafa lagu dhex jiro xaajigu marka haddii uu meel ka sokayso istaago ama uu istaago meel ka xagayso xuduuddii uu dhaafo xajkiisu wax ka jira ma laha xataa hadduu jaahil yahay isagoo xataa jaahil hadduu istaaga xajkaasi ma ansaxayo mar labaad waxaa laga rabaa inuu xaj soo xajiyo marka meesha la istaagaya marka waa carafaad meel ka shishaysanama meel ka sukaysanama baabu sayri idaa dafaca min carafata ayb baabu sifati sayri socodkii sifadiisii caddayntiisiibuu u baab yahay idaa dafaca markuu ka soo tegaayo min carafata carafo xaajigu markuu carafo ka soo baxaayo oo uu musdelifo ku soo socdo socodka uu soconayo sifadiisu waa sidee qال xdثna cبدالله بن يوسف هو التنيسي qال أخبرnا مالك عن هiشhام بن cروة عن أبيه بأنه qاaل سuئiلa أsاaمة أsاaمa la su'aalay وأna jاaliس anoo fadhiyo kayfa kaana rasuuل الlahi صلى اه عل sلم nebigu sidee buu ahaa yasiiru inuu u soconayo fيi xajaة الwadاaع xajaة الwadaaci xiina dafca marku caraفaad ka soo tegey qaala waxa uu yidhi kaana wuxuu ahaa yasiiru inuu soconayey alcanaqa dadaal canaq waxaa weeye socodka dadaaliska saasaa lagu fasira waxaa kaloo alcanaq la yidhaahdaa socodka tilaabo dheerka ah tilaabada dheer tilaabo dheeraysa waxoogaa tilaabaduu dheeraynaya meeshaa marka faidaa wajada haddii uu arko fajwatan meel bannaan haddii uu arko nebiga sal ll slama nasa waa degdegaayey meel bannaan markuu arkana oo xoogaa nafas hadduu helana xoog buu daabaddiisa u socodsiinaya rartigiisa qaala hishaamun hishaam waxa uu yidhi wannasu fowqa alcanaqi canaqa iyo xoogaa ka koreeya marka alcanaq waa dadaaliska nasiguna waxaa weye xoogaa orodka qaala abuu cabdillaahi fajwatun muttasacun meel waasaca waljamiicu jamciisuna fajawaat wafijaa-un wakadalika rakwatun wa rikaa-unna waa la mid wanasubu haddana rabaa inuu fasiro manaasun laysa xiina firaarin fanaadow walaata xiina manaas walaata walaysa alxiinu xiina manaasin way dhawaaqeen iyadoo wakhtigu ounan ahayn wakhti cabaad nacam yay cabaadeen wakhti carar yani waxaan ujeeda wakhta firaarin ayb manaasun laysa xiina firaarin manaa marka wannasu waa orodka marka saas u wadaa bukhaari ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa sifada loo soconaayo inay tahay marka carafaad laga soo tago dadaalis ee sifada loo soconaayo xadiidkan sharaxiisana sheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi alyamaani kitaab wuxuu qoray risaalo yar oo uu kaga hadlay tan alcanaqan iyo annasu iyo uu fasiraayo adilada marka laysu keeno axaadiidta nebiga sala allahu calayh waali wasalam alcanaq culamaa ulghariibna laysu keeno warkooda waxaa muuqanayso tafsiirka ah tallaabo dheeraynta in uu sax yahay tafsiir xoog badan inuu yahay maxaa yeeley nebigu waa ruclaynaya waa yacnii dadaalis buu ku soconayey marka uu meel helana waa ordaaya haddii dadaalis lagu fasiro riwaayaadka qaar baa diidaya oo riwaayaadka qaar baa waxay leeyihin dadku meeshu ciriiriyay ahayd rasuulka dadka tartiib u socda asakiinata asakiina ayuu dhahayey riwaayo kale waxay leedahay daabaddiisii nebiga waa celinayey xakamaha intuu u qabto ayuu celinayey ilaa madaxeeda uu kooraha yacnii kor saaran raxliga ilaa uu madaxeeda ka taabto marka rati sidaas loo xakamaynayo oo madaxiisiiba meeshii raxliga koorihii uu taabanayo dadaalis meeshaas ma yaalan meeshaa marka ma la fahmeyna xadiidka muslim saasuu leeyahay iyadoo weliba ay taabanayso uu leeyahay hashiisa madaxeeda uu taabanayey raxliga kalaha isdhaafsan ee markaa geela kor saaran marka sidaas nebiga oo usoo qalloocinayo waxay ku tusaysaa socodku inuu tartiib ahayn marka tafsiirka dhahaya marka alcanaq waa dadaal xoogaa waa laga xoog badan yaha buu leeyahay tafsiirka saxdaa marka waa kee bacdi ahli اlghariib oo culamaa اlghariib qaarkood waxay ku fasireen alcanaqu waxay yidhaahdeen alkhaطu اlfasiix alkhaطwu اlfasiix tallaabada xoogaa dheer tallaabada furana la dhahaa ee geeluna wuxuu yidhi marka mucallimi mar walba waa tallaabo furan yahay hadduu gaabiyo iyo haddii uu dheeraynayaba tallaabadiis waa furan tahay soo maa alkhaطwu اlfasiix in lagu fasiraa fiican marka tallaabo furan sidaasuu isagu rajaxay mucallimi axaadiidta marka la keenana taasaad moodaa inay dhowdahay marka haddii uu meel helo bannaan faidaa wajada fajwatan meel bannaan markuu helo nasa waa degdegaya ayb ay asraca baabu الnuزuuli bayna carafata wa jamcin baabu bayaani xukmi الnuزuuli degiddii xukunkeedii caddayntiisii uu baab yahay bayna carafata wa jamcin carafay musdelifa dhexdooda in la dego ayb carafaad iyo musdelifa dhexdooda in la dego maxaa loo degaa marka ay liqadaa'i اlxaaja xaajo in lagu guto qofka isagoo soo socdo oo musdelifo u soo socdo ayaa xaaja qabatay kaadii waxbaa qabteen waa leexan karaa waa u degi karaa waa la ogolyaha taas iyo wixii lamida laakiin manaasigta xajka ka mid maaha in la dego meel u dhaxaysa carafaad iyo musdelifo in la dego manaasigulxaj ka mid maaha laakiin maxaa loo degi karaa haddii ay keento baahi baahidaas waxay noqon kartaa kaadi iyo xaajo gudasho kale iyo alaab qofka ka dhuntayoo meesha uu ka raadsanayay iyo wixii lamida waa loo degi karaa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xamaadu bnu zaydin can yaxya bni saciidin can muuسى bn cqbةa can kuraybi mowlى bni cabaas can usaamaةa bni زaydi radia اllahu canهuma ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali waslm nebiga xiina afaada min carafata carafo markuu ka soo shubmay uu ka soo tegey maala nebigu waa leexday ila shicbi gosha ayuu ku leexday meesha duurka duurka ayuu xoogaa ku leexday faqaضىa xaajatahu xaajadiisiibuu gutay waa kaadshay fatawada'a waa weyse qaatay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow atusallii ma tukanaysaa faqaala waxauu yidhi asalaatu amaamaka salaadda hortaada waa kaa horaysaa waa kaa horraysaa salaadoo musdelifo ayaa lagu tukanaya xaajigu markuu carafo sagaalka istaago gabalku uu dhaco waa soo dhaqaaqayaa musdelifuu afka soo saarayaa socodkaas marka la soo socdo musdelifo iyo carafa inta u dhaxayso qofka xaaji gudasho waa u hari karaa waa samayn karaa laakiin nebigaa meeshaas ku xaajo gutay ha la dego taasuu diidaa nusug ma aha camal ma aha nebigu kaadi unbaa meeshaas ku qabataye haddaynan ku qaba lahayn waa soco lahayn ayib waxaa kaloo dareemaysaa marka saxaabadu sida ay nebiga aad ay uga warqabeen axwaashiisa si ay yacnii cilmiga nebiga si usoo guurinayaan ayb meeshaa marka dadka bidcada iyo waxyaabahaas la jeclaysiiyey waxaad dareemaysaa marka qaladka ay ku jiraan oo dadka dhahaya iyagu yacni diinta naaqis camal inay tahay ka dhigaayo oo yacni bidca xasanaa jirto wax wanaagsan oo bidco ahaa jiro oo diin ah dadka dhahayo dene asxaabtii soo guurisay waxyaabahan yaryarka ah nebiga ka soo guurisay waxaan adiga aad samaynaysa hadday jireen ma hilmaami lahaayeenay kula tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada say ugu dadaali jireen salaadda oo ay salaadda u dhowri jireen gabalku carafay oo ku soo dhacay waa la soo baxay nebiguoo weyse qaadanayo arkay rasuul allow maqribna maqrib ma tukanaysid miya markaasuu wuxuu yidhi salaadda oo kaa horeysa marka iyagu salaadda wakhtigeeda maadaama ay ogaayeen salaadda ihtimaam inay siinayeen saddex masalada kaloo laga qaadanayo waxay tahay qof mafduul oo laga fadli badan yahay qofkii ka fadli badnaa waxbaa ku baraaruji karaa salaad iyo oo hadda usaama nebigiiba wuxuu leey atusallii rasuul allow ma tukanaysaa mar riwaayo kalena waxay leedahay a salaah ayuu yidhi rasuulka ilaahay salaaddii waa soo xaadirtay oo waqtigii baa la joogaa markaasuu yidhi hortaada waay salaada meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa nin laga fadli badan yahay ama hooseeyo darajo ahaan qof ka sarreeya waxuu u sheegi karaa dhibna ma leh nacam inuu dhib u qaatana maaha qofkii loo sheego ayb waxyaabahaasna waa laga qaada قال xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna جuwayryة وهuوa بن أسmاء عن ناaفiع qاaل كاna cبداللahi بن cمر رaضي الله عanهuma wuxuu ahaa yجمcu بyn المغرب والعشhاaءi بجمعin mqرب iyo ciشho ayuu jamcinayey meesha msdلفة ayuu ku jamcinayey jamcin msdلفa la dhahaa غayra أنhu laakiinse isaga ymuru wuxuu maraayey bالshicbi meesha yani gosha ah ama duurka ah اladي أkhadahu rasuul الlahi sل ل sلم nebiga ou qaatay fayadkhulu waa gelaayey fayantafidu meeshaasuu ku kaadinayey marka nacam wayatawada' waa ku weyse qaadanayey walaa yusallii ma tukanaynin xataa yusalliya bijamcin ilaa uu musdelifo kaga tukado ibnu cumar isagu dariiqadiisu waxay ahayd wax allaala wixii nebigu sameeyey inuu sameeyo jeclaa laakiin saxaabada kale oo dhan waa kala qaadayeen wixii nebiga cibaado ahaan u sameeyey waa looga dayanaa laakiin waxay nebigu cibaado ahaan ounan u samaynin ee tawaafuq uu u sameeyey tawaafuq waxaa la yidhaahdaa waa wakhtigii iyo meeshaas yaa iswaafaqay hadda nebigu meeshaa inuu ku kaadiyo cibaado ma ahayn laakiin meeshay ku qabatay kaadida ibnu cumar isaga wixii sidaasoo kale xataa inuu sameeyo jeclaa meeshaa nebigu ku leexdou ku leexan jiray waa ku kaadin jiray waa ku weysaysan waa ku weysaysan jiray marka xukunka arrinkaa muxuu noqonayaa arrinkaa xukunkiisa waa iska mubaax ma aha marka sunno iyo waajibi midna maaha waa mubaax cumar madhabkiisu wuxuu ahaa cumar bnu اlkhadaab in laga taga arrimahaas bacdi selefna waxay arkeen dad meeshaas ku tukanayaba markii dambe meeshii nebiga ku kaajiyey dad ku tukanayaba markaasu wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen meeshaa meel nebigu ou kaadi ka dhigtay baad idinkana musallo ka dhiganaysaan ka baxuu yidhi waxaas dhaaf meeshii nebigu ku tukaday aada salaadda la aada meeshaan iska daayan cumar isaga marka wuxuu dhihi jiray waxyaabahan oo kale waxaan ka baqayaa in ay ka dhalato yacnii inay ka dhalato waxyaabo shirki iyo waxaa keeno ayb meeshii nebigu marka uu tawaafuq wax ugu sameeyey maaha marka ilaa oo waxaa dhacday markii qisadii ahayd geeddii nebigu ay kula mubaayacoodeen asxaabta qur-aankana lagu sheegay laqad radia allaahu cani اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara geeddaas buu cumar arkay dad meelahaas ag fai geeddaa hoos fadhiisanayo salaad la raadsanayo oo u qasdaayo u arkay markaas riwaayaadka qaar waxay leeyihin cumar wuxuu amray in la gooyo geeddaas bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin geeddii sanadii dambe iyadii baaba qarsoontay oo geedo kalea ku dhexbaxay markaasay asxaabtu ku farxeen ibnu xajar wuxuu leeyahay waxay ugu farxeen geeddaas inaan laga dhiganin hadhow nafci iyo dur aan laga raadinin oo haddii nafci iyo dur laga raadiyana shirki meesha uu ka yimaado waxyaabahaas marka dadku inay ka dheeraadaan wixii cibaado ah hala sameeyo nebiga loogaga daydo ayb ya fayantaisumaa kuu dhigan fayantaisuma ku dhigan fayantaisuma idin dhigan fayantafidu ayb wuu shubaayey marka yacni wuu kaadshaayey kadibna marka waa weysaysanayay fayantaqisu laftirkeeda waa la dhahaa istinjada waa la dhahaa intiqaasulmaa waa istijadii dhib yb qaala xadaثna qtaybaةu qaala xadaثna ismaaciil bnu jacfar can mxamed bni abi xarmalata can kuraybi mowla bni cabaasi can usaamata bni zaydi radia اllahu canهuma anahu qaal radiftu rasuula اllahi sal ly slm nebigaan soo fangalay min carafaatin carafaat falamaa ayaan ka soo fangalay falamaa balaga rasuulu اllahi sal ly slm rasuulku markuu soo gaaray ashicba alaysara shicbiga bidix gosha oo dhanka bidixda xigto alladii duuna almusdelifati musdelifo ka soka ah anaakha nebigu hashiisa ayuu fariisiyey fabaala waa kaaji uma jaa'a waa yimid fasababtu calayhi alwuduu'a weysadii baan ugu shushubay fatawada'a waa weyse qaatay waduu'an khafiifan weyse qaad fudud ayuu weyse qaatay yacnii waxaa laga yaabaa inuu halhal mar inuu waaxidaystay faqultu waxaan idhi asalaatu yaa rasuula allah xadarat isalaatu salaaddii waa soo xaadirto oo waa timid wakhtigeedii qaala asalaatu amaamaka salaadda hortaadow meeshaa marka musdelifaa la rabaa in lagu tukado habeenkaas farakiba rasuulullahi sal l slm rasuulkii waa soo fuulay xataa ata almusdelifata ilaa uu musdelifo ka yimid fasallaa wuu tukaday nebiga uma radifa alfadlu uma radifa alfadlu fadl ayaa fangalay rasuulallahi sal slam hadaata jamcin subaxdii musdelifo uu ka soo baxayey fadlu bnu cabaas ayaa haddana soo fangalay qaala quraybun faahbaranii cabdullaahi bnu cabaas radia allaahu canhuma can ilfadli ana rasuula اllahi sal l slama lam yazal nebigu kama zuulin yulabbii inuu talbiyeysanayo xataa balaga aljamrata ilaa uu soo gaaray jamrada xataa balaga aljamrata ilaa jamrat اlcaqaba uu soo gaaray sideeda marka waxaa fiican si loo fahmo xajku acmaashiisa say isugu xigaan qofka markuu fahmo axaadiidta waa u fududaanaysaa yowmu tarwiya maalintii sideedaad waay waa la soo baxay xaajigu maalinkaa intuu joogaa mina duhuruu ku tukaday casir buu ku tukaday maqrib buu ku tukaday cishuu ku tukaday salaadaha afar afartaa laba laba ragco laakiin waqtigeeda salaaddii subax buu ku tukaday haddana maalinta sagaalaad yoonkaas marka sagaalaad waa la kalaha waa la baxaya carafaa la aadaa markaas carafo la aadaayo musdelifo waa lasii maraa waa la gudbaa maalinkaas sagaalaadka bacda duhur duhur iyo casir buu jamciyey jamcu taqdiim wuquufkii baa la sameeyey ilaa gabalku uu ka dhaco wuquufkaasaa la taagnaana yaa jira gabalku markuu dhaco waa lasoo noqona jidkiyaa lagu soo laabanaya markaas lasoo noqdo habeenkii marka salaaddii maqrib waa lasoo qaadanayaa salaaddii maqrib waa lasoo qaadana musdelifaa la imaana habeenka waxaan joognaa habeenka tobanka habeenka tobnaadka musdelifaa la imaanayaa maqrib iyo cisho ayuu ku tukanaa hal aadaan iyo laba iqaamo halkaa markuu maqribkii cishihku cishihii labow ka tukanaya maqribka dabcan saddex waa seexanayaa marka wax sunnaa ma samayna waagu markuu beriyo maalinkaas maalinkee la joogaa marka tobanaa la joogaa maalinta ciiddow waagu markuu beriyo salaadda awalulwaqti buu tukanayaa salaadda markuu tukado awalulwaqti ayaa waa ducaysanaya cabbaar markuu ducaysto ducaysto ilaa waagu uu ka caddaado marka caddaad la gaaro qoraxda ma sugaayo horuu ka dhaqaajinaa waagu xoogaa markuu soo iftiima waa ka dhaqaajinaa subaxdii meesha wuxuu aadayaa mina markaan mina loo socdo waa maalinta marka ugu shaqada badan maali yowmu alxaji alakbar waay maalinkaas marka siduu u soo socdo shaqada wuxuu ka bilaabayaa rami ramyigu marka waxaa weeyaan sida u soo socda dhankaas minow ka yimi musdelifuu ka yimid minow soo galay jamratul asuqraa waa dhaafaa ma tuuraayo wusta tan dhexe waa dhaafaya ma tuuraayo toddoba dhagax buu marka wuxuu ku tuurayaa midda maka xigto fa jamratulcaqaba la yidhaha ee ugu weyn toddoba dhagax markuu ku tuura talbiyada waa joojina ayb dhagaxdaas markuu tuuro xoolo iyo haddii uu wado waa gowraca naxri buu samaynaa qaarin hadduu yahay iyo hadduu mutamatic yahay mufridka isaga xoolamaba ma gowracayo waxuu kaloo samaynayaa xalqi waa xiirana makow u dhaadhaca waa sii socona haddana nacam makow tegayaa markuu maka tago kacbadii buu dawaafaya sacyi haddii uu ku dhinnaa oo uunan hore u samaynin sacyi bayna safa walmar wuu samaynaa waa soo laabana haddana minow ku soo noqonaya cawadaas mino inuu baryaal laga rabaa tobanka maalinka ugu hawsha badan waay marka halkaasuu ku dhammaynaa habeenka marka kow iyo tobnaad xaggee lagu baryaa mina waa waajib kaas marka halkaa markuu baryo habeenkii maalinta kow iyo tobnaadaa la galay soomaa subaxda markuu soo tooso duhur marka la gaaro ka hor shaqa ma u taallo duhurka marka la gaaro maalinta kow iyo tobnaad saddexdii buu tuuraa marka alsuqraa alwusطaa alkubraa toddoba toddoba toddoba ku tuuraya waa soo meeshiisu ku soo noqonaya haddana waa seexanaa habeenkii meeshuu baryaya maalinta ku xigta maxaa waaye labayo toban maalinta labayo tobnaadna duhurka bacdi waa tuuraya haddana saddexda jamro khiyaaruu leeyahay inuu iska taga maalinkaas ka bacdi oo uu degdego inuu soo laabtana waa leeyahay habeenkaas mino uu baryo maalinta saddexiyo tobnaad bacdi duhur haddana waa tuuraya saddexdii buu tuurayaa waa bis waay marka maka u dhaadhaca kadib marka markuu bixi rabo dawaafulwadaac keliya u haray intuunan maka ka safrin dawaafulwadaacu samaynaya waa dhammaaday xajka waxa laguu sheegayo marka tiradooda saa isku xigooda saas wa markaa isku xigga fahamsantahay kabacdi axkaamtan markaa foogaada ayb wuxuu yidhi marka xataa ata lmusdelifata ilaa uu ka yimid fasallaa uma radifa alfadlu rasuula اllahi sal ly slam hadaata jamcin subaxda laga kalahaayo musdelifa ee shaqada badan la qabanayo waa subaxda tobnaadna fadal ayuu fangeliyey qaala quraybu faakbaranii cabdullahi bnu cabaasin radia allahu canhuma can ilfadli ana rasuula اllahi sal l slam nebiga lam yazal kama tegin yulabii inuu talbiyeysanayo xataa balaga aljamrata ilaa uu ka tuu ilaa uu gaaray jamrat اlcaqaba yani maalinta tobnaad shaqada la qabtaa maxaa ugu horaysana in la tuuro midda maka xigta soo maaha mar allaale markuu meeshaas soo gaaray waa gooye talbiyada marka labeyk allaahuma labeykadii soo socotay halkaas ku gooye marka marka dhagaxa ugu horraysa la tuuraayo miyaa la goynayaa mase dhagaxa ugu dambeeya marka la tuuraa la goynayaa dhagaxa ugu horreeya marka la tuuraya waa la goynaya marka kol haddaad meesha soo gaarto lanna maxaa yeele jamrada marka lagu tuuraayo dhagaxa waxaa la sunneeya in la yidhaha allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar marka qofka suurtagal maha isago allaahu akbarna dhahayo labeyk allaahumana inuu dhaho ma suurtoobi karta marka markaad soo gaartid meeshaas un jamratulcaqaba goo tarjamadii xadiidku marka waa is leeyihiin meeshaa marka musdelifo waxaa la rabaa habeenkiina in la baryo meeqa salaada musdelifo lagu tukanaana maqribi cishoo la jamcinaayo iyo subxi subxi marka hadhow waxaa jiri doona dad aan ku tukanaynin oo ayaga laga ruqseeyey salaada subax oo salaada subax mino iyo meelaha la aadayo ku tukanayaan waa noo imaan doona baabu amri الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama amarkii nebiga caddayntiisii buu ubaabaya bisakiinati ou amray xasilooni cinda alifaadati carafaad ka soo shubmitaankeeda agteeda waishaaratihi iyo ishaaradiisa ilayhim xaggooda oo ugu ishaara bisawdi jeedalka tartiib isdejiyo qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa ibraahimu bnu suweyd qaala xadaanii camru bnu abi camrin mowla lmuطalib qaala akhbaranii saciid bnu jubayr mowlaa waalibah alkuufiy qaala xadaanii bnu cabaas radia allaahu canhuma anahu dafaca uu soo tegey maca nebiyi nebiga maciisa sal l slam yowma carafata maalintii carafa fasamica annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu maqlay waraa'ahu gadaashiisa zajiran canaan shadiidan adag buu maqlay wa darban iyo dhufasho wa sawtan iyo cod lilibili geel u sugnaaday yacnii dad wuxuu arkay geel geeli garaacayo geeli ololayo qaylinayo iyo dad yacnii geeli canaananayo ayuu maqlay fa ashaara bisawdihi jeedalkiisiiba ugu ishaaray ilayhim xaggooda wqaala waxa uu yidhi ayuha اnnaas dadow calaykum bisakiinati war xasilooni ogaada faina albira khayrka laysa ma ahanin biliidaaci deg deg ma aha khayrka khayrka fudayd iyo deg deg ma aha tartiib de waqtigan hadda geel iyo lama kaxeeyeen laakiin maxaa hadda jira mataqaanad baabuurta hoonkoodana baabuurtii waxaad moodaa dadku waa xayraansan yihiin mar allaale markay carafaad ka soo tagaan ay ka soo dhaqaajiyaan sagaalaadkii maanta dhans duco iyo tadaruc iyo alla kacabsi soo u wado waxaa laga yaabaa saacaddaas maqribka ka dambayso wax badan in lagu cayaaro ayaa laga yaabaa oo baabuurtii iyo dadkii ismale tiradoodu marka dadkii saf bay ku jiraan waa la kala nadaaminaa dadkii waxaa laga yaabaa marka nin walba inuu hore u ordo inuu rabo markaasay isriixriixayaan isku qaylinayaan isku buuqayaan ay ishaaraamayaan dadkan marka lama rabo taasoo kale midda nebigu uu leeyahay fa ina albira laysa biliidaac qofku inuu taa ogaado waa soo ducaystay tartiib qofna kolley meeshii looga tegi maayo baabuur soo qaada baab wixii kalena waa iska soo lugayn karaan tartiib awdacuu caadada bukhaari marka waxay ahayd mar allaala markii uu sheego kelimad qariib ah qur-aanka hadday ku jirta inuu ka soo bixiyo ayb laysa biliidaaci iidaac waxaa weeyaan kelmaddaasuu rabaa marka awdacuu ayb awdaca yuudicu iidaacan awdacuu asracuu weeyaan ay degdegayaan khilaalakum dhexdiinna ay ku degdegayaan min atakhaluli baynakum dhexgal dhexdiinna ay dhexgalaan wafajarnaa khilaalahumaa min atakhalulidii ayuu haddana sii fasiraa wafajarnaa khilaalahumaa ay beynahumaa dhexdoodow xadiidka iyo tarjamadu marka waa is leeyihiinoo nebigu sal l slama dadka wuxuu faray inay isdejiyaan oo ay xasilooni ogaadaan mar walboo la cibaadaysanayana xasiloonida aad bay u fiican tahay baabu اljamci bayna salaatayni biاlmusdelifati salaad labadii salaad maqrib iyo cisho la jamciyo musdelifo dhexdeeda lagu jamciyo ay u baab yahay qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf wa huwa الtiniisiyu qaala akbaranaa maliku can muusa bni cuqbata can quraybin can usaamata bni zaydin radia allaahu canhuma annahu samicahu yaquul isagoo dhahayuu maqlay dafaca rasuulu lahi sal l slam min carafata nebiga carafa ayuu ka soo tegey fanazla shicba meesha gosha ayuu degey fabaala waa kaadshay uma tawada'a waa weyse qaatay walam yusbiq ilwuduu'a weysadii ma taamiyeelin yacni ma taamiyeelin waxaa laga wadaa kuma xeel dheeraanin saddex saddex kama dhigin uma uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay ayb awalam yusbiq ilwuduu'a faqultu lahu waxaan ku yidhi asalaatu asalaatu salaaddii xadarad way timid ama xadarat isalaatu salaaddii baa soo xaadirtay faqaala waxa uu yidhi asalaatu amaamaka salaadda hortaaday jirtaa fajaءa اlmusdelifata musdelifo ayuu yimid fatawada'a waa weyse qaatay faasbaqa weysadii waa taam yeelay uma uqiimat isalaatu baa la aqimay fasalla almaqriba maqribkii buu tukaday uma anaaqa wuxuu fariisiiyey kullu insaanin qof kastaa baciirahu ratigiisii fii manzilihi meeshii uu degayey buu fariisiistay uma uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay fasallaa waa tukaday walam yusalli baynahumaa maqrib iyo cisho inta udhexaysana ma tukanin salaaddaa marka musdelifo waa lagu jamcinayaa marka ayb tarjamadii xadiidku waa is leeyihiin wax laga sheego badan ma jiraan ibnu cabdilbar waxa uu yidhi asxaabu maalik sidaanay uga wariyeen ilaa ashhab iyo ibnu maajishuun ma ahne iyagu marka qurayb iyo usaama waxay dhex geliyeen dhexdooda cabdullaahi ibnu cabbaas nasaa-i baana soo saaray riwaayadaas ayb ayb uma uqiimat isalaatu riwaayadan marka hadda waxay sheegaysaa iqaamo bis saddex riwaayaad baa marka soo arooray meeshaan marka salaaddii maqrib iyo cisho nebigu waa jamciyey laakiin aadaanka sow ka yaalay iyo iqaamada xadiidka jaabir ee fii saxiixi muslimee dheer wuxuu leeyahay maqribkii baa la addimay waa la aqimay waa la tukaday haddana waxaa la aqimay ceshihii waa la tukaday hal aadaan iyo laba iqaamo yani salaad walba waa loo aqimay laakiin aadaanku halow ahaa sidaasaana marka imaam axmed iyo a'imo badan ay qaateen riwaayadka qaarna waxay leeyihiin nebigu waa aqimay labadaba oo yacni maqribkiina waa aqimay cishihiina waa u aqimay wax aadaanana lama sheegin ibnu cumar anfila iyo inuu warinayo riwaayadaasna waxaa qaatay imaamu shaafici oo imaamu shaafici isaga wuxuu labadaa salaad la jamcinayo aadaan ma lehe waa loo aqimaya un mid kasta qowlka jadiidka shaaficiga kan kale waxaa weeyaan riwaayadka kale ee soo arooray waxaa weeyaan ayb labadaba in loo aqimo oo aadaan ownan jirin aadaan iyo laba iqaamo riwaayo kalaa jirta isaga keeni ga maqanta laakiin marka culammada muxadisiinta waxay u badan yihiin riwaayada jaabir oo iyadu markaa hal aadaan iyo laba iqaamo sheegayso ziyaadaad waxbay wadataa maxaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man jamaca baynahumaa labadaas salaadood maqrib iyo cisho qofkii jamciyey walam yataطawac aan sunnaysanin qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaana bnu abi di'bin can الzuhriyi can salim bni cabdillaahi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal jamaca الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam bayna اlmaqribi wاlcishaa nebiga maqrib iyo cisho ayuu jamciyey bijamcin meesha jamci la yidhaha musdelifuu ku jamciyey kullu waaxidatin mid kastoo minhumaa labadooda ah biiqaamatin iqaamo ayuu u sameeyey walam yusabbix baynahumaa mana uunan sunnaysanin dhexdooda walaa calaa ihri kulli waaxidatin minhumaa mid kastoo labada salaad ka mida gadaasheedana ma uunan sunnaysanin imaamu shaafici marka tan ou qaatay tan waa marka waa taas oo muxuu yidhi ayb kullu waaxidatin minhumaa biiqaamatin mid kastaa waa loo aqimay laakiin riwaayadan ma diidaysaa xadiidka jaabir ma diidaysaisagao marka wuxuu sugay laba iqaamo jaabir laba iqaamona waa sugay aadaanna waa ku daray cindahu ziyaada marka ziyaadatu cilmin riwaayadii jaabir baa marka la hormarin ayb qال xadaثna khالد بن mkلd whuو الqطwاniy qال xadaثna سulayman بن بlاal whuو الmadniy waxaa la yihahdaa kana أrwى الnaasi can yaحya بni سacيidi الأnصاarي yaحya بnu سacيidi الأnصاarي ninka uga werinta ugu werinta badan ardadiisu ahaa qala xadaثna yaحya بnu سacيid qaal أخbaranii عadiي بnu ثاaبت qaala xadaثnii cabdاللahi بن يزيid الkhaطmiy qaala xadaثnii أbu أyuب الأnصاariي أna rasuula الlahi صلى اه sلم jamaca fii xajati اlwadaaci wuxuu jamciyey xajat اlwadaaci almaqriba iyo wاlcishaaa bilmusdelifati buu ku jamciyey marka wax sunnaa kan ma sheegin uma tacaruda riwaayadii horaa laakiin u tacaruday ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man adana qofkii aadaanay wa aqaama aqimay likulli waaxidatin mid kastaa minhumaa labada salaadood u aqimay ninkii u addimay una aqimay suuradii saddexaad tanay ahayd iga maqnayd salaad walbaa in loo addimo loo aqimo ta kale loo addimo loo aqimo bukhaari inuu taas u iilanayaad moodaa marka isaga qaala xadaثanaa cmru bnu khaalidin qaala xadaثanaa zuhayrun qaala xadaثanaa abu isxaaq qaala samictu cabdiraxmaana bna yaziid cabdaraxmaani bna yaziidin yaquul xaja cabdullaahi radia allaahu canhu cabdullaahi bn mascuud baa xajiyey faatayna almusdelifata ayaan nimid xiina aladaani aadaanka agtiisa bilcatamati xilli cawaysin ah ow qariiban min daalika ma waqti u dhowkaa fa amara rajulan nin buu amray faadana waa aadaanay wa aqaama waa aqimay uma salla almaqriba maqribkiibuu tukaday wa sallaa bacdahaa rakcatayni gadaasheedna laba ragcood tukaday uma dacaa bicashaa'ihi cashadiisu u yeertay fatacashaa waa casheeyey uma amara wuu amray uraa rajulan nin baan u malaynayaa faadana waa aadaana wa aqaama waa aqimo halkan marka maxaa lagu sheegayna maqribkii buu u adimay waa u aqimay maqribkii buu tukaday haddana laba ragcuu tukaday riwaayadii horena maxaan maxaa la soo yidhi rasuulka sunno ma sunnaysanin ibnu mascuud ficilkiisana maxaa ka muuqato inuu sunnaystay kadib buu cashadii u yeertay fatacashaa waa casheeyey uma amara wou amray uraa rajulan nin buu amraan u malaynayaa buui faadana wa aqaama haddana waa addimay waana aqimay cishihii qaala camrun camar waxau yidhi laa aclamu ma ogi ashaka shakiga ilaa min zuhayrin zuhayr xaggiisa inu inuu ka ahaaday uma salla alcishaaa cishihii buu tukaday ragcatayni laba ragco falamaa طalaca alfajru waagii markuu baryey qaala wuxuu yidhi ina nebiya sal slm nebigu kaana laa yusallii wuxuu ahaa inuunan tukanaynin haadihi saacata saacaddan nebigu wuxuu ahaa inaanu tukanaynin ilaa haadihi salaata salaadan maahane fii hada almakaani meeshan dhexdeeda maahane min hada alyowmi maalinkan xaggiisa mooyaane wuxuu leeyahy ibnu mascuud meeshaanna rasuulka ma tukan jirin wakhtigan ilaa salaadan maahane meeshaan maahane maalintan maahane yani wuxuu ka dhigayaa marka maalintaa tobnaadka salaadaas subax musdelifo dhexdeeda lagu tukanaya maahane maalin kale nebiga wakhtigaan oo kale ma tukanayo waxaad moodaa marka inuu leeyahy nebiga wakhtiyada kale xoogaa salaada waagu markuu beriye wax yar buu ku dari jiray waagu markuu beriye hore kama tukan jirin buu u wadaa laakiin maalinkan mar allaale markuu waaga beriye horuu ka tukaday ilaa suurtagal maaha salaad subax nebigu inuu tukaday iyadoon soo gelin salaadda subax ma la tukan karaa iyadoon waqtigeeda soo gelin ma la tukan karaa marka wuxuu ka wadaa marka ibnu mascuud waqtigii buu la tukaday rasuulka sal l slam maalmaha kale laakiin xoogaa yar buu dibdhig iyo samayn jiray qaala cabdullaahi waxau yidhi humaa salaataani waa laba salaadood tuxawalaani la wareejinayo can waqtihimaa laga soo wareejinayo wuxuu ka wadaa marka humaadan ishaarada maxay ku dhaceen maqribkii subaxuu ka wadaa maqribkii waqtigiisii waa laga soo wareejiyey see looga soo wareejiyey see looga soo wareejiyey ya jamcu taakhiirka sax waqtigiisi inta laga soo wareejiya cishaa la geeyey salaada kalena wuxuu ka wadaa subaxa laakiin subaxa waqtigeeda lagama soo wareejinin iyadana waqtigeeda waa lagu tukaday laakiin deg deg ounan hore u arki jirin ibnu mascuud ayuu nebiga ku arkay intaas le qaala cabdullaahi waxa uu yidhi humaa salaataani tuxawalaani can waqtihimaa laga soo wareejinayo salaatu lmaqribi bacda maa yaأti الnaasu salaada maqrib dadku markay imaadaan almusdelifata kadib ayaa la tukana wاlfajru xiina goortii yabsuqu اlfajru waagu ou beriyo ou dhasho waagu markau dhashaa hore laga tukanayo isaga digdhig kale iyo wakhti kale iyo wax kale ma leh qaala waxa uu yidhi ra'aytu nebiya salى اllahu عalيyه wali wasalam nebigaan arkay yafcaluhu isagoo samaynaya sidaa yani marka nebigu muxuu arkay isagoo samaynaya wuxuu arkay labadaa waqti isagoo saa u tukanaya amaa sunnadii ou sunnaystay iyo taa iyo aadaanka labada aadaan iyo ma taa iyadu ma ibnu xajar wuxuu yidhi wafii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan buu yidhi mashruuciyaة اladaani wاliqaamati aadaani iyo iqaamo in loo jidaynaayo likullin min asalaatayni labada salaad mid kasto idaa jumica baynahumaa haddii la jamcinayo qaala ibnu xasmin ibnu xasmi wuxuu yidhi lam najidhu marwiyan can اnebiy sal l slm annagu ma aanaan arkin buu yidhi in nebiga laga wariyey waa mowquuf cala bni mascuud walow habata canhu laqultu bihi hadday nebiga ka sugnaa lahaydna waa dhehi lahaayuu yidhi ibnu xasmi ثuma أkhraجa min طariiqi cabdiلraزaaq can abi bakr bni cayaaش can abi isxaaq fii hada اlxadiiثi qaala abu isxaaq waxa uu yidhi fadakartu liabi jacfar muxamed bni caliyin muxamed bni caliyin waxaan u sheegay buu yidhi qisadaani muxamed bnu cali abu jacfar yaa way marka ninkaa man yacrif liabi jacfarin muxamed bni caliyin yaa waaye ya caligaas aabbihiisa zaynalcaabidiin la dhahaa isaga maxaa waaye abu jacfar albaaqir muxamed bnu caliy bni xuseyn bni caliy bni abi aalib aabbihii cali bni xuseyn zaynalcaabidiin isaga moxamed bnu cali waxaa weeyaan baaqir moxamed albaaqir aa lahaa abu jacfar albaaqir wiilkiisa jacfar jacfar bn moxamed bnu caliyin maxaa la jacfar saadiq al jacfarkaana wuxuu dhalay muusa alkaadim liabi jacfar ayaan waxaan ku idhi marka moxamed bnu caligan waa ninka jaabir ka warinaya xadiidka dheer sifatu lxaji sifatu xaji nebiy sal l slm marka wuxuu leey abu isxaaq abu isxaaq hadda sanadkan ku jiro oo cabdiraxmaan ibnu yaziid ka maqlay xadiidkan ayaa wuxuu leeyahay waxaan arkay waxaan u sheegay moxamed bnu caliyin faqaala waxa uu yidhi amaa naxnu ahla اlbeyt amaa naxnu annaga ahla اlbeyti haddaan nahay ahlاlbeyt waxay ku nasbisan tahay ikhtisaas fahaakadaa nasnacu annaga saasaan samaynayna qaala ibnu xasmin waqad rawaa waqad ruwiya can cumar min ficlihi cumarna waa laga wariyey labada salaad inuu uadimo u aqibo ficilkiisa qultu akhrajahu الطaxaawiyu biisnaadin صaxiixin canhu daxaawi baa soo saaray isnaad saxiixa can cumar uma ta'awalahu waa awilo biannahu maxmuulu calaa ana asxaabahu tafaraquu canhu faadana lahum liyajtamicuu liyajmaca bihim cumar marka sidaa uu yeelaya wuxuu ugu ta'wiilay dadkiibaa intay ka kala tagtageen ayuu damcayn uu aadaankii ku soo celiyo yani salaaddii maqrib markii la tukadaa nin walba kala tegey aadaankiiba waddana ku celiyo walaa yakfaa takallufuhu arrintaa takallufkeeda ma qarsoonaanayso leanna dad salaad jamcinaayo oo hadda maqrib tukaday cisho inay tukanayaanna og inay kala tagaan macquul maaha nacam walow ta'ataa lahu daalika fii xaqi cumar hadday cumar ugu suurto gasho xataa likownihi kaana alimaam inuu ahaa aladii yuqiimu linnaasi xajahum lam yata'ata lahu fii xaqi bni mascuud liannahu in kaana macahu naasu min asxaabihi laa yaxtaaju fii jamcihim ilaa man yu'adinu lahum cumar waaba imaam haddii la yidhaha dadka inay u soo jamcaanuu rabaa ibnu mascuud isaga imaam ma ahayn inta yartaa ay la socotana ma foga meel kama jira waqad akhada bidaahirihi daahirkan waxaa qaatay maalikun oo salaad walba in loo adimo loo aqimo ta kale loo adimo loo aqimo wahuwa ikhtiyaaru اlbukhaariyi waana sida bukhaari uu doortay laakiin wax marfuuca ma haynaa ilaa hadda wax marfuuca ma hayna ilaa hadda aadaan iqaamo aadaan iqaamo waa ibnu mascuud iyo cumar ay ku eg tahay wahuwa ikhtiyaaru اlbukhaariyi wrawى بن cabdilbr can أxmed bni khaalidi waxa uu ka wariyey أnahu kaana yatacajabu min malik wuxuu la yaabay ninkan imaam malik xayثu أkhada bxadiiثi ibni mascuud buu qaatay wahuwa min riwaayaةi اkuufiyiina kuufiyiinana warisay maca kownihi mowquufan isagoo weliba mowquuf ah wamaca kownihi lam yarwihi haddana isagoo imaam maalik ounan warinin haddana wayatruku wuxuu ka tegey maa rawaa wayatruku maa rawaa can ahli اlmadiinati wahuwa marfuucun reer madiine oo magaaladiisii culimmadii joogtay wixii ay wariyeenna oo weliba nebiga loo kor yeelana waa ka tegey imaam maalik la yaab soo maha marka imaam maali waxaa loo yaqaanaa yani camalka ahlumadiina aadou u xujaystaan hada alcamalu cindanaa iyo waa ka yidhaahden waxaa la yaabley buu yidhi marka imaam maalig xadiid uu wariyey oo weliba ahlu madiine ay ku dhaqmeen weliba marfuucoo ilaa rasuulka gaarayou ka tegey wuxuu qaatay mowquuf isagu ounan warinin kuufiyiin ay wariyeen qaala bnu cabdilbar wa acjabu ana anigu waxaan la yaabayaa anigana min alkuufiyiina dhinaca kale abuu xaniifa ee raggiisa kuufiyiin xayثu akhaduu bimaa rawaahu ahlulmadiinati reer madiina waxay wariyeenay qaateen wahuwa an yujmaca baynahumaa biadaani waiqaamatin waaxidatin adaan hal aadaani hal iqaamo lagu jamciyo wa tarakuu waxay ka tageen maa rawaahu fii dalika can ibni mascuud ayb maa rawowhu waxay ka wariyeen fii dalika can ibni mascuud maca annahum laa yacdiluuna bihi axaddan kuufiyiin waxaa lagu yaqaanaa ibnu mascuud cid ay la barbardhigayaan iyadoo aynan jirin ayay ka tageen maanta sunno ay waxay qaateen reer madiine ay wariyeen la gooni noqdeen oo hal aadaan iyo hal iqaamo ah qultu aljawaabu can dalika marka waxaan ii yidhi jawaabta arrinkaa lagaga jawaabaya anna maalikan ictamada calaa saniici cumar maalig meel cidlaa iskama haysto wuxuu cuskaday cumar cumarna waa reer madiine waay weli waana imaam wain kaana lam yarwihi fi lmuwaطa'i inkastoo muwaطa aanu ku warinin wakhtaara طaxaawiyu maa jaءa can jaabir طaxaawina wuxuu doortay jaabir waxa ka yimid yacni fii xadiiثihi طawiil aladi akhrajahu muslim annahu jamaca baynahuma biadaanin waaxidi waإqaamatayni wahada qowl shaaficiyi fi اlqadiim shaafici qowlkiisa qadiimka waa kan hal aadaan iyo laba iqaamo wariwaayaة can axmed وhda qwl الشhaaفiعiي في الqdيm riwaaيaة عن أحmed وbه qاala بن الmاaجiشhون وبن xزم وqwاah الطaxاawiي bالقiyaaص عlى الجمع byn الظهر والcaصر بcرفة xadiidkaas weliba wuxuu kusii xoojiyey طaxaawi in looga qiyaas qaato jamci jamcu تaqdiimkii carafo وqاala الشhaaفiعiي imaamu شhaaفiعيna waxa uu yidhi في الجadيdi والthwriyu وhuوa riwaaيaة عن أحmed يuجمc baynahma بإqاamatayni fqd aadاn male buu yidhi qowl الجadيid wahuwa ظaahiru xadiidi usaamata almaadi waa xadiidkii usaameed soo dhaafay iyo kii ibni cumar qariiban xayثu qaala faaqaama اlmaqriba uma anaaqa الnaas uma anaaqa الnaasu walam ayb yaxulluu xataa aqaama اlcishaaa ilaa cishiyo waqad jaaءa can ibni cumar waxaa ibn cumar ka yimid kulu waaxidi min hadihi صifaati waxaano dhan akhrajahu طaxaawiyu wagayruhu wakaأnahu kaana yaraahu min alأmri اladii yatakhayaru fiihi اlinsaan ibn cumar intaba waa samayn jiray marka waa insaanku wusci baa ku jiro waa booranka wahuwa اlmashhuuru can axmed imaam axmedna waxuu leey intaba waa la samayn karaa wاstudila bxadiiثi ibni mascuud waxaa loo deliishaday calى jawaazi tanafuli bayna salaatayni liman araada aljamca baynahuma likowni ibni mascuud tacashaa bayna salaatayni wlaa xujata fiihi liannahu lam yarfachu wayaxtamilu an anlaa yakuuna qasada aljamca wadaahiru saniicihi yadullu calaa dalika liqowlihi ina almaqriba tuxuwila can waqtihaa baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man qadama qofkii hormariya dacafata ahlihi ehelkiisa kuwooda taagta daran bileylin habeen ninkii sii hormariyey fayaqifuuna bilmusdelifati musdelifa istaagayaan wayadcuuna way ducaysanayaan wayuqadimu wuu hormarayaa idaa qaaba alqamaru haddii dayixu uu baaba'o baabkan yacni waxuu rabaa inuu tarjamto musdelifo in la baryo xukunkeedu musdelifo in la baryo xukunkeedu waa waajib waajibaadka xajkay ka mid tahay qowlka xooga badan waa jiraan bacdi ahlilcilmi oo dhahaya musdelifo mabiidkeeda waa rukni arkaanta xajka ka mid ah qofkii ka tagana waa ka buray xaj laakiin qowlkaas waa laga xoog badan yahay qowl kalena wuxuu le waa sunna waxaan filayaa yani shaaficiyada qaarkood inay saas dhahayaan ba qowl waxaa jiro yani madhabka wej waxaa jiro dhahayo almabiitu bimusdelifa sunanka xajka ku daraayo abu shujaacana inuu kaas ku socdaan umaleeya umalaynaya abu shujaaca kitaabkan abu shujaac saas ku socda sunan اlxaj ku dara almabiitu bimusdelifa laakiin mashhuur waxaa ah shaafici madhabka shaafici sida mashhuurka ee xooga badan mabiidku wuxuu ka mid yahay waajibaadka oo haddii laga tago neef lagu kabaayo qofkii ka taga maxaa laga rabaa dam aa ku waajibayo ma la fahmeen saddexdaas baa ku kala jiraan mabiidkaas laakiin waxaa laga dhaafay dadka taagta daran ee dacafada ah naagaho naagahoo kale iyo qofka jiran iyo ilmaha yaryarkaa iyo qofka wado iyo waayeelkoo kale iyo iyagu inay habeenbarkii ka sii dheelmadaan musdelifo ooy mina sii aadaan maalintan ka hadlaynayaa maalintee waad marka waa habeenka tobnaadka waad habeenkaas marka ninkii xoog le inuu ku baryaa la raba musdelifo salaad suxo ku tukado ninkii daciifana waa iska sii dheelman karaa salaadda mina ayuu sii aadaa jamratulcaqaba agteeduu kusii tukanaya halkaasuu tuuraa markaa dhow si dadka intaynan u soo gaarin oo u tuurto ayb masalada saas meeshaas marka dadkaas ruksada la siiyaa waxaa laga fahmi doonaa marka mabiidku inuu waajib yahay leanna haddii layidhi dadka xoogga aan lahayn ha baxaan iyaga waa laga rukseeyey kii xoogle marka maxay ku noqonayaan waajib ilaa haddii kale kuwaan baxay iyo kuwaan waxba isma dhaamaan haddii kale haddii ikhtiyaar meesha uu jiro ayb wujuubka marka meesha lagala baxay meeshaas qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyثu can yuunus can ibni shihaabin qaala saalimun wa kaana cabdullaahi bni cumara radia allaahu canhuma yuqadimu uu hormarinaya dacafata ahlihi ehelkiisa dadkooda fayaqifuuna ehelkooda kuw ehelkiisa kuwooda taagta danan fayaqifuuna way istaagayeen cinda almashcari alxaraam mashcari alxaraamka agtiisa bilmusdelifati musdelifa bileylin habeennimo fayadkuruuna allaha ilaahay bay xusaayeen maa badaa lahum inti in allaale intay doonaan u muuqato uma yarjicuuna way laabanayeen qabla an yaqifa alimaamu imaamku intuuna istaagin wa qabla an yadfaca imaamku intuuna musdelifo ka soo dhaqaaqin ayay iyagu sii baxayeen fa minhum waxaa ka mid ah man ayaa ka mid ah yaqdamu minan mina sii galaayey lisalaati اlfajri qaar marka waxaa ka mid a dadkaas sii baxay waagu markuu beriyo mino waagu oo ugu dilaacay wa minhum waxaa ka mid ah man yaqdamu bacda daalika waagu markuu beriyo kadib kuwa mino galaayana waa jireen faidaa qadimuu hadday galaan ramow aljamrata jamraday tuuranayeen wa kaana ibnu cumara radia allaahu canhuma ibnu cumar wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayay arkhasa fii ulaa'ika rasuulu llahi sal l slam dadkaasi rasuulkaa u rugseeyey waa u ruqseeyadaasaa marka waxaa laga fahmay hayruhum casiimay ku tahay waana waajib mas'alo kale waxay tahay halkan laga fahmay dadkaas degdegaaya laftirkooda mar allaale markay habeenbar habeenbarkii wixii ka dambeeya ay guureeyaan oy tagaan waaga fajarka meeshii dhagaxda lagu tuurayey dhagaxa lagu tuurayey ay fajarka joogaan maxaa u bannaan marka inay tuurtaan ma tuuran karaan mase ilaa ay qoraxda ka soo baxdo waa sugayaan xadiid xasan ah oo waxaa jira dhahayo laa tarmuu aljamrata jamrada ha tuurannina xataa taطluca shamsu inuu nebigu yidhi ilmo yareeriyo dad uu sii hormarinayo wuxuu ku yidhi ha tuurannina jamrada ilaa ay qoraxda ka soo baxdo riwaayadaas marka ahlucilmiga qaaraa ag istaagay waxay dhaheen waxay yidhaahdeen ma bannaana dad xoog leh iyo kuwo aan xoog lahayn oo hormaray qoraxda iyadoon soo bixin wax la tuuri kara male bacdu ahlilcilmi saasay ku tageen culimmadan mucaasiriintee dambena wakhti dhow soo gaarana waxaa ka mid ah arrinkaa ku tegay sheekh ilalbani oo waa waajib isaga ku tegey sidaa in la yaalo xadiidkaasuuna qabsaday xadiidkan ibnu cumarna ahlucilmiga qaaraa qabsadeenoo waxay u deliishadeen waaga markuu beriyo meelahaas in la tuuro qoraxda yaanayba soo bixinba lanna muxuu yidhi waminhum man yaqdamu bacda dalika faidaa qadimuu ramow aljamrata qaarna wuxuu yidhi fajarkay ay mina soo gelaayeen markau dhasho kuwana bacda alfajri ayayba soo gelaayeen marka waana tuuranayeen dadkaa marka goormay tuurteen bacda duluuci اlfajri qoraxdaiyo fajarkaas ku qaldina waagu markuu baryo ka bacdi ayay tuuranayeen xadiid ibni cumar marka wuxuu daliil u yahay bacda alfajri in la tuuran karo qabla duluuci shams markaasuu nebiga nebigaa u ruqseeyey ayuuna yidhi nebigaa u ruqseeyey ayuu yidhi meeshaa iyaduna markaa aimo badan baa saa usoo ayaa qabsadeen iyagunan qowl kale wuxuu leeyahay saddexaad qabla alfajri xataa waa la tuuran karaa oo iyada xadiidka asmaa loo deliishada asmaa binti abi bakr asmaa baa waxay tiri iyadoo markay waayeel noqotay dadkiiba waxay tiri i fiiriya dayaxi ma dhacay markii la yidhi waa dhacay dayaxi ila maali dayaxu wuxuu dhacayaa habeenbarkii xoogaa marka la dhaafuu dhacaa leanna maalinkaas waa waa habeenka habeen tobnaad habeen tobnaad markaasay tiri waa dhacay markii la yidhi bay guuraysay meeshii bay ka tagtay minay aaday waa soo tuuratay fajarka ka hor bay tuuratay markaasa waxaa la yidhi weli fajarkii wixii ma dhalanin markaas waxay tihi sidaana anaga nebigana amray sal l slm oo waxay tihi adina liducuni islaamaha waayeelka nebigu waa u idmayay tii halkaana waxaa laga qaatay qabla alfajri culummada marka waxay u badan yihin muxaqiqiinta qabla alfajrigaas in laga leexo laga wareegto maxaa yeelay hadalkan ijtihaad oo iyada min cindihaa kama marno meeshaan yacnii nebiga waa u idmay nebiga wuxuu u idmay inay hore usii baxaan laakiin wakhtigaa tuurta nebigu taas ma uunan dhihin xoogaa meeshaas marka waxbaa ku jiri kara waxaa wanaagsan marka waagu markuu beriye kadib in layska tuurto meesha marka haddii la fiiriyana sababka keenaayo waxay tahay marka la milicsado sababka uu nebiga u hormarinayo waxay tahay dadka xooggiisa inaynan ku soo gaarin oo meeshaas aan lagu dhibaataynin ilaa dad taag daran waaye marka macnahaas haddii la fiiriyo inay sii tuurtaan ayuu keenaan laakiin wakhtigaana de waa t wakhtiga ka dambeeyo nimankan hadda meesha maamulo waxay u sameeyeen ilaa afar dabaqaa laga tuuraa afar dabaq meeshii waagii hore hoos laga tuuri jiray dabaq koowaad labaad saddexaad afaraadaa laga tuuraa meeshuu dhagax ku soo dhaca marka wakhtigan marka dad inay soo guureeyaan waxaa laga yaaba inan baahi badan loo qabin oo haddaad barqadii timaaday haddaad lix saac timaada hadda waxaa meelaa ka tuurta weymaysa waxyaabaha marka ay ku dadaaleen inay ka mid tahay marka laakiin saasoo ay tahay way dhici kartaa in loo baahdo inay deg deg usoo baxaan iyaga laftirkooda oo intaas la lugeynaayo iyo ciriirigaas iyo le waddada la maraa ciriiri waayo laftirkeeda ha iska soo baxaan ha iska sugtaanba marka qoraxdu markay soo baxdo hadday doonaan ha iska tuurtaan amase fajarka markay tukadaan kadib laakiin qabla alfajri waa laga fiican yahay ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can cikrimata can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala bacanii rasuulu lahi sal slam nebiga waa isoo diray min jamcin musdelifa ayuu iga soo diray bileylin habeennimo qaala xadaanaa caliyun qaala xadaanaa sufyaan qaala akhbaranii cubaydullaahi bnu abi yaziida samica bna cabaasin radia allahu canhuma yaquul ana miman qadama الnabiyu sal l slama anigu waxaan ka mid aha dadkii nebiga uu soo hormariyey leylata almusdelifa habeenkii musdelifa fii dacafati ahlihi ehelkiisa dadkoodii taagta darnaa macooda xaalaan qaala xadaanaa musadadu can yaxya can ibni jurayj qaala xadaanii cabdullaahi mowla asmaءa can asmaءa annaha nasalat leylata jamcin ayay soo degtay saacatan saacad uma qaalad waxay tihi hal qaaba alqamaru dayixii ma celay oo ma baaba'ay qultu nacam aan idhi haa qaalad waxay tihi faartaxiluu guura rarta faartaxalnaa waan rarannay wamadaynaa waa tagnay xataa ramat iljamrata intay jamradii ka tuuratay uma rajacad waa soo laabatay fasallat isubxa fii mansiliha salaaddii subax waxay ku tukatay meeshii mine ay ka deganayd goormay tuuratay marka qabla alfajri soo ma garan qabla alfajri bay tuurtay subaxa illee waxay ku tukatay meesheedi faqultu lahaa waxaan ku idhi yaa hantaah maa uraanaa hantaah marka waxay tahay qofka weyne waayeelka oo kale hinda oo kale faqultu lahaa yaa hantaah maa uraanaa ayb ma is arkayno ilaa qad qallasnaa inaan aroor mugdi aan tuurannay maahan wax kale u arki maayo qaalad waxay tidhi yaa bunay wiilkaygiyo ina rasuula اllahi sal slam rasuulka adina waa u idmay liducuni islaamaha waayeelkaa nebigu waa u idmay tii dhib maa iyada marka saasay ka fahmtay imaamu shaafici qowlkiisa jadiidka marka wuxuu leeyahay bacda nisfi leylba haddii la tuurto waa ansaxaa tuuri masaladaa marka halkaanu ku baxtiyey isaga marka meeshaas wاstudila bhada الxadiiثi calى jawaaزi ramyi qabla طuluuci الshamsi cinda man khasa الtacjiila bالdacafati wacinda man lam yukhasis wkhaalafa fii dalika اlxanafiyaةu faqaaluu laa yurmaa جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن رماها قبل الفجر أعادها وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور قبل الفجر هدو تورا كسوع لنا جمهور ساسي قبل علماء بدنكم وزاد إسحاق ولا يرميها ولا يرميها قبل طلوع الشمس ما تورانا وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاووس والشعبي وشافعي واحتج الجمهور بحديث ابن عمر waxay u deliishadeen bacda alfajri qabla طuluuci shamsi in la tuuran karo qabla hada واxtaja isxaaq bixadiidi bni cabaas ana الnabiya sal ا ly slam isxaaq bnu raahuyana wuxuu deliishaday xadiidkan nebigu qaala ligilmaani bani cabdilmuطalib buu wuxuu ku yidhi laa tarmuu ha tuuranina aljamrata jamrada xataa taطluca shamsu وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن محوذين إيه بعد ال وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون العراني عربي مؤيدك ضبطي أنا دو الشيء كذلك الشيء عن ابن عباس وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنه وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا marka xadiidkaas ad waa xoog badan yahay ogowe wa min hama saxaxahu tirmidiy bnu xibaan waidaa kaana man rakhasa lahu manaca an yarmiya qabla طuluuci shamsi faman lam yurakis waidaa kaana man rukhisa lahu dheh qofkii loo ruqseeyey haddii munica laga reebay an yarmiya inuu tuurto qabla طuluuci shamsi faman lam yurakhas lahu owlaa yacni kii daciifka ah haddii la yidhi ha tuuranin ilaa wiilal yaryaroo ayuu nebigu ku yidhi khilmaani cabdilmuطalib ayuu sidaan ku yidhi oo weliba lasoo hormariyey ha tuuranina ilaa qoraxday ka soo baxo kii xooggiisa qabay asaga maba tuuran kara marka saasuu ka wada waayahay waxtaja shaaficiyu bixadiidi asmaa isagana qabla alfajri in la tuuran karo xadiidka asmaa ويجمع بينه وبين حديث بن عباس kn waxaa lagu xambaaraya بxمل الأمر في xadيiث بن عabاس عalى الندb xadiidka iبن cabاas waxaa la leeyahay marka laa tarmuudaas waxaa la dhahayaa marka inaan la tuuranin in yani bacda طuluuci شhamس in la tuurtaa suno ah ndbiba sunanimaa lagu xambaara ويؤيiده ma أkرaجaه الطxaaوي min طريqi شhucبةa mولى بن cabاas canهu qاal bacaثnii النبي sl اه sلم mعa أhلihi وأmaranii an أrmya mعa الفjri kaasaa haddana marka wuxuu inaan fajarka la tuurto u amray marka maxaa soo baxaya meeshaa marka haddii nebigu marna uu amray in fajarka uu la tuurto marna uu yidhi ha tuuranina ilaa ay qoraxda soo baxdo bacda طuluuci shamsiha sunno ah bacda alfajrina jaa-is waaye wa qaala bnu lmundir aلsunaةu an laa yarmiya ilaa bacda طuluuci shamsi kamaa facala الnabiy sal ا ly slam walaa yajuuzu ramyu qabla طuluuci اlfajri liأnna faacilahu mukhaalifu liلsunnati fajarka ka hor ninkii tuurta sunnadou khilaafay waman ramaa xiinaidin weliba saa iyadoo ay tahay ninkii tuurto markaas falaa icaadata calayhi waxba ku celin maayo id laa aclamu axadan qaala laa yujzi'uhu qof ma u gudaysa yidhi ma ogi ayb halkan marka waxaa mas'alo kaleu ka galo waxaa meeshan loo deliishaday buu yidhi wastudilla bihi ayضan calaa isqaadi اlwuquufi bilmashcari اlxaraam can اdacafati qolo kale waxay yidhaahdeen meeshan waxay deliil u tahay musdelifo in la istaago dadka dacafada ah waa laga dhaafay walaa dalaalata fiihi lianna riwaayata asmaa saakitatun can اlwuquuf istaagid waa ka aamusta waqad bayanathu riwaayatu bni cumar allatii qablahaa riwaayada ibni cumarna inay ducaysteen xoogaa ayaa la sheegay soo maaha waqad ikhtalafa الsalafu fii hadihi اlmas'alati fakaana bacduhum yaquulu man mara bimusdelifata falam yanzil biha facalayhi damun ninkii musdelifa saas u maro oon degin dhiigaa lagu leeyahay waman nasala bihaa qofkii dego uma dafaca minhaa ka tago fii ayi waqtin kaana waqti walbo ay tahay min alleyli habeenkii falaa dama calayhi dhiig laguma laha walow lam yaqif maca alimaam yaanu imaamka la istaagin ayb aduu marka masaladaasu aad uga sii hadlay halkaa marka idinkaa ariya ilaa meelaha dambe uu yidhaahday xadiidka curwatu bnu mudaris iyo keenay iyo musdelifa marka in la baryaa waa waajib halkan marka wuxuu yidhi waqad sannafa abu jacfar alcuqayliyu juz-an fii inkaari hadihi ziyaadati وبينa أنهa miن رiواaيaة مطرف عن الشhacبي عن cروة وأنa مطرفا kاna yhن في الmتون riwaaية waxaa dhahaysa وmaن lm يudرiك جaمعا فlaa xaja lahu musdلفة ninkaan soo gaarin oo aan subaxii ku tukanin xaj uma sugnaanin ziyaado ضaciifa w ziyaadadaas أbu jaعفر الcuqayli baana juز ka alifay وباللahi التوفيq وsلى الله وsلم على نبيiنا محمد